bsmi اllaahi الرaxmaan الraxiim alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin slى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabih aجmaciin ama bacdu qala اlimaamu abu ciisa الtirmidiy raximah اllah tacaalى baabu ma jaءa fi sawmi ywmi اlاثnayn wاlkhamiis maalinta isniinta soonkeeda iyo maalinta khamiista waxaa ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abuu ciisa xadahanaa abuu xafsin camru bnu caliyin alfallaas qaala xadahanaa cabdullaahi bnu daawuud wahuwa alquraybiyu can thawri bni yaziid wahuwa thawru bnu yaziid alkilaaci can khaalid bni macdaan can rabiicata aljurashiy wahuwa rabiicatu bnu camrin aljurashiyu addimashqiyu mukhtalafun fii suxbatihi wa kaana faqiihan suxbadiisa laysku khilaafsan yahay nin faqiih abuu ahaa rawaa lahu asxaabu sunani alarbaca can caaishata qaalat kana anabiyu sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yataxaraa inuu ku dadaalayo sowma lithnayni waalkhamiis isniinta iyo khamiista soonkeeda nebigu wuxuu ahaa inuu ku dadaalayo qaala wafi lbaabi can xafsata wa abi qataadata wa abi hurayrata wa usaamata bni zayd marka isniinta iyo khamiista soonkoodu inuu sunno yahaa laga qaadanayaa xadiidka qaala xadiidu caaishata xadiidun xasanu gariibu min hada lwajhi qala xadaanaa maxmuud bnu haylaan qala xadaanaa abuu axmed wamucaawiyat bnu hishaam wahuwa mucaawiyatu bnu hishaam ibn abi cabdillaahi addastuwaa'iy qaala xadaanaa sufyaan wahuwa athawriyu can mansuurin wahuwa bnu lmuctamir can khaytamata can caaishata qaalat kaana rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nebigu wuxuu ahaa yasuumu min ashahri bisha inuu ka soomaayo asabta sabtiga iyo walaxada iyo axadda iyo walithnayni iyo isniinta wa min ashahri alaakhari bisha kalena althulathaa'a waalarbicaaa waalkhamiisa marka xadiidkanna isniinta iyo khamiista way ku dhex jirtaa ayb oo yani xadiidkan isnaadkiisa dacfi baa ku jiro khaytamaha waa khaytamatu bnu cabdiraxmaan ibni abi sabra abu daawuud wuxuu yidhi lam yasmac min caaishata ayb marka xadiidka inqiaac baa ku jiro bayna khaytama iyo caaisha ayb marka waa daciif qaala alimaamu abuu ciisa hada xadiidun xasan isagana marka shawaahidii waxbuu ku xasaniyey tirmidi qaala warawaa cabduraxmaan ibnu mahdiy hada alxadiida can sufyaan walam yarfachu oo waa waqfiyey oo caaisho ayuu ku waqfiyey marka cabdiraxmaanna sidaasuu yeelay abuu axmed azubayri iyo mucaawiyatu bnu hishaamna iyagoo sufyaan ka warinayo way rafciyeen qaala alimaamu abuu ciisa xadahanaa moxamed bnu yaxyaa wahuwa aduhliyu hada alxadiida yani qaala xadahanaa abuu caasim wahuwa abuu caasim annabiil addaxaaku bnu makhlad can moxamed bni rifaacata can suhayl bni abi saalixin can abiihi ninkan marka moxamed bnu rifaacata alquradi ayaa la yihaha madaniyun maqbuul rawaa lahu rawaa lahu abu daawuud fi kitaabi alqadar watirmidiyu wabnu maajah can suhayl bni abi saalix can abiihi can abi hurayra nusqadanna waa macruuf ana rasuula اllahi sala allahu calayhi wasalama qaal nabigu wuxuu yidhi tucradu alacmaalu acmaashii ayaa la bandhigaa yowma alithnayni waalkhamiis maalinta isniinta iyo khamiista fauxibu waxaan jecelahay an yucrada camalii camalkayga in la bandhigo wa ana saa'imun anoo sooman yacnii camalkaygii in alla loo bandhigo anoo sooman sidaasaan jecelahay marka isniinta iyo khamiista waxaan u soomaa buu leeyahay acmaashii baa la bandhigaa allah loo bandhigaa waxaanan jecelahay camalkaygii anoo sooman in alla loo bandhigo ayb qaala alimaamu abuu ciisa xadiidu abi hurayrata fi hada albaabi xadiidu xasanu gariib ayb riwaayaadkan dhan marka tarjamadii ayay ka jawaabayaan tarjamaduna waxay ahayd isniinta iyo khamiista soonkeeda in labada maalin soonkoodu ou sunno yahay midkan dambena de macnaha loo soomayo ayuu aada usii tilmaamayba baabu maa jaaa fii sawmi alarbicaa'i waalkhamiis arbacada iyo khamiista soonkooda wixii ku yimid qaala alimaamu abuu ciisa xadaana alxuseyn bnu muxamedin aljariiriyu saasuu ii dhigay aniga laakiin ibnu xajar iyo dahabi waxay dabdiyeen labadaba alxariiriyu bilxaa'i lmuhmala saa idintaa lidinka ayb jureyrina maaha jariirina maaha alxariiriyu sidaasay dabdiyeen ayb ninkan marka waa mastuurun rawaa lahu tirmidiyu faqad wa muxamed bnu maduuya waana soo maray moxamed bnu axmed bni maduuya abu cabdiraxmaan atirmidiyu saduuqun rawaa lahu tirmidiyu faqad marka ninkan mastuurkaa wuxuu ku kabay ninkan kale qaala xadaanaa cubaydullaahi bnu muusa wahuwa baadaan alcabsiyu lkuufiyu qaala akhbaranaa haaruunu bnu salmaan wahuwa abuu muusa alkuufiy laa ba'sa bihi rawaa lahu abu daawuuda wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu can cubayd illaahi bni muslimi اlqurashiy muslim bnu cubaydillaahina waa la dhahaa ninkan wahuwa maqbuulu rawaa lahu abu daawuud wاtirmidiyu wاnnasaa'iyu can abiihi ayb qaala saal marka abihi waa cubaydullaahi ama waa muslim qaala sa'altu ow su'ila waan su'aalay ama waa la su'aalay rasuulullahi sal l salam ayaa la su'aalay can siyaami dahri sanadka oo dhan soonkiisa faqaala waxa uu yidhi ina liahlika ehelkaaga calayka xaqan xaq ayay dushaada ku leeyihiin ina liahlika ehelkaaga waxaa u sugnaaday xaqan xaq calayka korkaaga ugu sugan sum ramadaana ramadaan soon waladii yeliihi iyo kan ku xigo wa kulla arbicaa'in wa khamiisinna soon fa idaa anta markaa adigu qad sumta dahra sanadka oo dhanba waad soontayoo xaggaa jarka waa afdarta waadna afurtayoo muddaad afuran afurnaanaysaa xadiidka marka ninkan cubaydullaahi ibnu muslim ayaa ku jira mutaabaco u baahan yahay leanna ibnu xajar maqbuul buu ugu tarjamay aimada qaarkoodna majhuul bay dhaheen marka xadiidka meeshan buu ka jiran yahay cubaydullaahi ibnu muslimkaas qaala xadiiu muslimin alqurashiy xadiiun gariib marka tirmidi ma taxsiininin qaala warawaa bacduhum can haaruuna bni sulaymaan can haaruuna bni salmaan can muslim bni cubaydillaahi can abiihi yani cubaydullaahi ibnu muslim meeshuu ahaa waxay ka dhigeen muslim bnu cubaydillaahi waana isku ninkii un ayb riwaayaadka nasaa-i qaarkoodna sidaasaa ku dhacday fiiri cubaydullaahi ibnu muslim waxaan filayaa inuu waa ixaaleynayaa muslim ibnu cubaydillaahi meeshaas ayuu ku sheegayaa qaala warawaa bacduhum can haaruuna bni salmaana can muslim bni cubaydillaahi can abiihi qaala baab marka xadiidka ku soo arooray waa daciif laakiin arbacada iyo khamiista iyado khamiis soonkeeda waa soo aragnay arbacada haddaan hadda iyada macno gaara loo soomaynin maalmo un soonkeeda la reebay ma aha oo maalmaha la soomi karo way ka mid tahay qaala baabu maa jaa fii fadli sawmi yowmi carafa maalinta carafo soonkeeda fadliga ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay qaala xadatanaa qutaybatu wa axmedu bnu cabdata adabbiyu qaala xadatanaa xamaadu bnu zaydin can haylaana bni jariir wahuwa haylaanu bnu jariir almicwaliyu alasdiyu hiqatun rawaa lahu asxaabu lkutub asita can cabdillaahi bni macbadin azimmaaniy wahuwa hiqat rawaa lahu muslimu walarbaca can abi qataada wahuwa alxaaris bnu ribciy alصaxaabiy ana nabiya sala allahu calayhi wasalama qaal siyaamu yowmi carafa maalinta carafa soonkeeda inii aniga axtasibu cala allahi allaan ugu ajartirsanayaa an yukafira asanata alatii bacdahu inuu alla ku dhaafo sanada ka dambayso iyo wasanata alatii qablahu iyo sanadka isaga ka horeeya waa kan lagu jiro markaas ayb qaala wafi lbaabi can abi saciidin qaala xadiidu abi qataadata xadiidu xasan waqad istaxaba ahlulcilmi waxay sunneeyeen siyaama yowmi carafata ilaa bicarafa maalinta carafo in la soomo ilaa carafo dhexdeeda maahan oo ninkii carafo joogo isaga soon uma aynan sunnaynin masaladaana baabka soo socda uu ku sheegi doonaa yani siyaamu yowmi carafa qofka aan xaaji ahayn oo aan carafo taagnayn waa loo sunneeyey ninka xaajigaana ka waran wuxuu leeyahay baabu maa jaaa fii karaahiyati sawmi yowmi carafata bicarafa wixii ku yimid nicidda la nacay ama karaahada la karaahaystay yowmu carafa in la soomo bicarafata fii carafata lagu soomo hadda carafana ninka joogo waa un xaaji qaala xadaanaa axmed bnu maniic qaala xadaanaa ismaaciil bnu culaya qaala xadaanaa ayubu wahuwa bnu abi tamiimata asakhtiyaaniy can cikrimata can ibni cabaas ana nabiya sal l l slam nabiga afdara bicarafata carafa ayuu ku afuray oo yani maalintii carafa nebigu waa afurnaa wa arsalat ilayhi umu lfadli umu lfadl ibnu cabaas hooyadiis ayaa u dhiibtay bilabanin caano ayay u dhiibtay fa shariba waa cabay saxaabada marka nebigu inuu sooman yahay iyo in kale inay ogaadaan bay rabeen caanay u dhiibeen marka si markaa caadi ahoo baraatika ah oo camali ah ayuu markaa u yidhi ayb waa kaas marka cubaydullaahi ibnu muslim muslim ibnu cubaydillaahi buu u ixaaleeyey waa hal nin ayb marka saxaabada waxay u dhiibeen caanahaas bay nabiga sal ll ly slam u dhiibeen wuu cabay isagana waxay ogaadeen inuu inuu afuran yahay si camali ah oo la arki karo ayay u fahmeen nebigu inuu sooman yahay inuu afuran yahay ayib laakiin xadiidkan ma laga qaadan karaa karaaho nebigu isagu inuunan afurin inuunan soomin carafo uunan ku soomin waa la gartay laakiin karaahada xukunkaas ma laga qaadan karaa xadiidkan maya lianna karaahadu waa nahyi inuu soo arooro halkaana nahyi ma soo aroorin ficilkii nebiga oo mujarad ah bis waay usuuliyiintu marka waxay leeyihin ficilka nebiga oo mujarada ma tusaayo lagamana qaadanayo karaaho iyo taxriim midna ayb yani waxay nebigu sameeyey cagsigeeda inay xaaraan tahay cagsigii inay karaaho tahay laga qaadan maayo waxaa loo baahan yahay marka xadiid nahyi inuu soo arooro ayb ibnu xajar sidaasuu fatxiga ku tilmaamay waana sidaas qaacidada leanna nebigu isaga waa afuray macnahow u afuray lama oga marka nebigu maadaama ou afuray in la soomaa waa karaaho lagama fahmi karo ayb axkaamtan shanta ah markaad leedahay waxaan waa waajib waa sunno waa xaaraan waa karaaho waa mubaax adilada aad u deliishanaysid qaab aa ugu deliishataa inuu jiro waajibka iyo sunnadu labaduba waxay soo gelayaan amarka taxriimka iyo karaahaduna waxay dhexgalaan nahyiga marka hadda nahyi ma hayno taxriimna ma imaan karo karaahana ma imaan karto ficil un baan haynaa bis ficilka mujaradkaana istixbaab waa laga qaadan karaa inaan maalinkaas carafo lagu soomin ayaa sunno ah laakiin haddii la soomo xaaraan iyo karaaho adilay u baahanaysaa martaas qaala wfi lbaabi can abi hurayrata wbni cumara wa umi اlfadl qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu saxiix marka xadiid baa soo arooray oo abu daawuud oo warinayo oo nahyi ku soo arooray ayb oo min xadiidi abi hurayra ah ou leeyahay ana rasuula اllahi sal ly slama nahaa can sawmi ywmi carafata bicarafa nebigu wuxuu reebay carafa in yacnii in maalinta carafo la soomo carafo dhexdeeda xadiidkaasna laakiin waa daciif lianna cikrima ninka ka warinayo waa majhuul binaan calaa dalika ma ansixin low saxa masalada nas waa u noqon lahaa ayb ou tarjamay tirmidi ayb qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu saxiix waqad ruwiya can ibni cumar qaala xajajtu maca anabiyi sal l slam nabigan la xajiyey falam yasumhu ma soomin yacni yowma carafa wa maca abi bakrin falam yasumhu ma soomin wa maca cumara falam yasumhu wa maca cuhmaana falam yasumhu qaala waalcamalu calaa hada cinda akari ahli اlcilmi ahlulcilmiga sidaanay u badan yihiin badankooda marka khilaaf baa jiro yastaxibuuna alifdaara ayay sunaynayaan in u afurnaado qofka bicarafata carafo liyataqawaa bihi arajulu cala adducaa sababta aan loo soomaynin maxay tahay qofka ducada maalintaa uu ducaysanayo si uu ugu xoogeysto leanna hadduu soomo waa daciifaya aada ilaahay uma baryi karayo marka wuxuu u afurayaa inuu ducadaasi u helo xoog ee sida loo sunneeyaba maalinkaas inuu duhurka iyo casirka uu isku jamciyo jamcu taqdiim si uu ducada waqti dheer ugu helo oo aynan uga kala go-in waqad saama bacdu ahlilcilmi way soomeen yowma carafata maalintii carafa bicarafa ahlucilmiga qaarna way soomeen ahlucilmiga marka waxaa ka mid a caaisha iyo usaamatu bnu zayd iyo ibnu zubayr iyo way soomeen qaarna waxay yidhaahdeen haddii qofku isku keeni kara labada waa soomi karaa haddii uunan daciifaynin laakiin waxaa afdal ah inuu qofka uu afurnaado sida nebigii abubakar iyo cumar ba ay yeeleen qala xadaanaa axmed bnu maniic wacaliy bnu xujrin qaala xadaanaa sufyaan bnu cuyayna waismaaciil bnu ibrahim ismaaciil bnu ibraahim ibni miqsam ibni culayh can ibni abi najiixin can abiihi qaal najiixaasna yasaar baa magaciisa leedahay su-ila bnu cumara ibnu cumar baa la su-aalay can sawmi yowmi carafa qaala wuxuu yihi xajajtu maca nabiyi sal l slam falam yasumhu wa maca abi bakrin falam yasumhu wmaca cumara falam yasumhu wamaca cuhmaana falam yasumhu waana laa asuumuhu aniguna ma soomaayo walaa aamuru bihi ma amraayo walaa anhaa canhu dadkana ka reebi maayo marka wax reebidda ma sahlana shayga qofka uu qof ka reebayo waa inuu noqdaa shay munkara oo muxaqaq ah weliba qofka uu hubo qaala alimaamu abu ciisa hada xadiidun xasan wa abuu najiix ismuhu yasaar waqad samica waqad samica can ibni cumara ayuu ka maqlay ibnu cumar waqad ruwiya hada alxadiidu ayضa xadiidkan waa la wariyey can ibni abi najiix can abiihi can rajulin can ibni cumara yacni marna abunajiixa yasaar ibnu cumar buu ka maqlay marna waasitaa isaga iyo ibnu cumar u dhaxayso can rajulin isagoo ah marka faqad rawaa yani dariiqanna waa ku wariyey marna waasito marna toos mubaashara qaala baabu maa jaaa fi lxahi calaa sawmi yowmi caashuuraa maalinta caashuuro soonkeeda isku boorrin la ysku boorriyey wuxuu ku yimid caddayntiisiibuu u baab yahay qaala alimaamu abuu ciisa xadaanaa qutaybatu waaxmed bnu cabdata adabiyu qaala xadaanaa xamaad bnu zayd can khaylaana bni jariiri can cabdillaahi bni macbadin الzimaaniy can abi qataadata ana nabiya sal l slama qaal siyaamu yowmi caashuuraa inii axtasibu cala allahi waxaan alle ugu ajartirsanayaa an yukafira asanata alatii qablahu sanadka ka horeeyey in lagu dhaafo dembigiisa qaala wafi lbaabi can caliyin wmoxamed bni sayfiy wasalamata bni lakwac wahindi bni asmaa wabni cabaasin warubayc binti mucawidin binti mucawid bni cafraa wacabdiraxmaan bni salamata alkhusaaciy can camihi wacabdillaahi bni zubayr dakaruu can rasuuli llahi sal ly slam waxay nabiga ka sheegeen annahu xaha calaa siyaami yowmi caashuuraa maalinta caashuura soonkeeda inuu dadka ku booriyey qaala laa naclamu ma ogin fii shayin min alriwaayaati wax riwaayaadka ka mida annahu qaala inuu yidhi fii siyaami yowmi caashuuraa kafaaratu sanatin waxaa ku sugan sanad dembi dhaafkiis ilaa fii xadiidi abi qataada unbaan ku ognahay bes wa bixadiidi abi qataadata yaquulu axmedu wa isxaaq sidaasay qabaan oo yacni ajarku inuu sintaa leegyahay qaala baabu maa jaaa fi ruksati fii tarki sawmi yowmi caashuuraa maalinta caashuura soonkeeda in laga tegi karo ruksada kusoo aroortay yani sababta uu midkani u leeyahay ruksada uu u sheegayo waxay tahay caashuurada yaa waajib miyay ahaan jirtay sunno miyay ahayd oo keliya xadiidta qaar baa waxaa ku sugan amara nabiyu sal ll ly slama bisiyaamihi nebiga caashuurada in la soomo u amray mar buu yidhi qofkii soomayna ha wato ninkii kale oo afuranna ha af haysto marka axaadiidtaas iyo waxay tilmaamayaan caashuurada soonkeedu inuu waajib ahaa awal maadaama waajibnimada ay soo martay ma sidiibuu waajib u yahay mase waa la ruqseeyo hadda waajib maaha waa la ruqseeyey tarjamada saas u ah marka qaala xadaanaa haaruun bnu isxaaq alhamdaniy wahuwa abulqasim alkuufiyu saduuqun qaala xadaanaa cabdة bnu sulaymaan can hishaam bni curwata can abiihi can caaishata qaalat kaana caashuuraau wuxuu ahaa yowman maalin tasuumuhu qurayshun ay soomi jirtay fi ljaahiliyati jaahiliyadii wa kaana rasuulu llahi sal l slam yasuumuhu nebiguna wuxuu ahaa inuu soomi jiray quraysh marka way soomi jirtay xaggey marka ka keeneen waxaa laga yaabaa marka diintii nabiyullaahi ibraahim baqaayaadkeedii ama ahlu kitaab iyo wax inay ka ar arkeen ayb ibnu xajar wuxuu sheegayaa quraysh baa intay dambowday ayaa waxaa loo sheegay dembigooda in lagu dhaafaayo inay soomaan maalintan markaasay sameeyeen dabadeedna marka maalintaa waa weyneyn jireen cashuurada oo kacbada xataa marada waxay ka bedeli jireen maalinta cashuurada iyaga marka jaahiliyada laftooda way weyneyn jireen sida xadiidka ka muuqatana nebiga laftiisa inuu soomi jiray baa ka muuqato oo marka madiine markuu tegey un inuusan bilaabin ee awalna uu soomi jiray baa hadda xadiidkan ka muuqanaysa ayb caashuuradu marka waa tobanka muxaram uu keeni doonaa baabka kan ku xigo waqtiga ay tahay laakiin caashuuradu hadda laba bidco ayaa jiri jirtay oo dadku ay samayn jireen mid hadda waaba baaba-day mid baa aada marka baaqi u ah mid waxay tahay midda baaba-day waxay tahay maalintaas cashuurada dabaaldegoo kale in laga dhigo oo ilmaha dhar cusub loo gado oo sidii ciid oo kale loo qaabilo laga farxiyo axaadiis daciifana waa ku soo aroortay nimankii nawaasibta ee aalubeytka necbaay ayaa samay jiray hadda nawaasibna adduunyada waxaan filayaa ma garanayo kolley aniga meel nawaasibi joogto waa bidco iska baabaaday ayb bidcada kale waxay tahay midda ilal aana ay sameeyaanoo shiicadaa samayso maalinta cashuurada waa maalintii xuseen la dilay marka maalintaa waxay ka dhigteen yowmulma'tam iyaguna maalin geeri tacsi dhibaato un ay jirto marka midi bay qaadanayaan waa iskuwaa isgelgelinayaan marka axmaqnimadooda ayb maalinkaas marka silsilada ayay isla dhacayaan madaxa isaga garaacayaan oo dhiig bay iska keenayaan xuseen dhibaatadii gaartay baan xasuusanaynaa bay leeyihin iyagaa isdilaya marka iyadana marka waa maalin aada u fool marka waxaasna waa bidco marka iyadana maalintan caashuuraa cibaadadeedu in la soomo way khalaas bisna ciidna maaha yowm oo geeri iyo maatam jirana maahan dad xuseenka fadli badan baana dhintay waxaasna looma sameeyo oo xuseen waxaa ka fadli badnaa rasuulkeenna salawaatullaahi wasalaamu calayhi waa dhintay maalinkou dhintay laysma tumamana laysgaraaco sidoo kale waxaaba dhintay aabbihii oo ka fadli badnaa isaga cali bnu abi aalib waa la dilay ma'tam iyo looma sameeyo maalinkii la dilay cumar baa isaga ka fadli badnaa cuhmaan baa ka fadli badnaa waa la dilay looma sameeyo marka shiicadu min xamaaqaatihim ayay ka mid tahay beri dhoweyd meelahan waxay sameeyeen maalintaas cashuuradii bay funaanaday qaybiyeen ay ku qoran tahay yaa xusein yaa madluum annagii bay nagu dhex faafinayaan qashinkaas marka iyo balaayadaas yaa xusein yaa madluum marka xusein haddii laga gardaran yahay nebigaaba ayaaba loo sheegayba xusein in la dili doono isagoo laga gardaran yahay buuna dhintay ee shahaaduuna leeyahay nimankan marka iyagu faris ka soo orday waxba ugama baahna xusein radia allaahu canhu wa ardaahu ayb ninkii dilayna hadda waa fiican yahay cid dhahay cid leh ma jirto ayb hadday marka dilidiisu waxay leeyihiin marka khuraafaad badan bay shiicadu qabaan cirkii baa dhiig ka soo daayay dhiiggii xusein dhulku markuu ku daatay dhulkii waa najaasoobay ayay leeyihiin dhagaxdan marka ay dhigayaan marka dhagaxa ay dhiganayaan ama shayga ay dhulka u dhigayaan macnaheedu waxay tahay dhulka daahir maahanoo dhiiggii xuseen uu ku najaasoobay ayb beri baa marka nin iska caami ah baa wuxuu yidhi niman shiica saas oo kale intay waxaas yiraahdeen buu wuxuu yidhi war dhulku hadduu najaasoobay maxaa wax uga cunaysaanuu yidhi marka galeydan iyo qamadigan ka baxo maxaa ka rabtaanuu yidhi dii dhulku najaasoobay maxaa wax uga cunaysaa inuu yidhi waa ka xujo badiyey dhagaxaasaa marka halkaas meesha u yaallo hadduu waayana waa inuu shay un dhulka dhigtaa dad baa marka waxay is leeyihiin nimankaas waxay idinka dhigi karaan oo hadda yacnii ma macnaad ku yeelanaysaan oo dhaqaalena waa ku samaynaysaan ee mabdi'iiniina ayay iyagu la jiraan wax ka jira male waxaashiicadu sheekh cabdulqaadir aljiilaani ma jecla ninkii u maleeyo inay shiicadu jeceshahay sheekh cabdulqaadir waa aada u dhunsan yahan shiicadu ummaddan ahlu sunnada waxay u arkaanba dad marka gaalnimo ku jiro lacnad ku dhex jiro bimaa fiihim sheekh cabdulqaadir marka ninkii isagoo hadda qaadiri ah oo isdhahayo nimankan waa waxbay idiin tarayaan dhibaato dadkan waa ka daaleen ha kusoo siyaadinin shar intaad kusoo siyaadiso adigiina aa wax ka qaban weyso shar oo keenideeda aad leedahay laakiin bixinteeda aada lahayn waa ka daalinayb shar oo keenideeda nin wax keenay waxna aan ka qaban karin oo hadhow ku dhahayo maxaan ka qaban karaa ayb dadku inay tacaqul yeeshaan a fiican oo ay waxgartaan ayb maalin marka qurayshi soonto ayay ahayd wa kaana rasuulu llahi sal l slam rasuulkana wuxuu ahaa yasuumuhu waa soomi jiray falamaa qadima almadiinata markuu madiino soo galay saamahu nebiga waa soomay wa amara annaasa bisiyaamihi dadkana wuxuu amray inay soonkeeda in la soomo marka madiina amarkaanay la gaar tahay marka uu soo galay wailaa soonku hore usoo soomi jiray markii madiine la yimid wa amara annaasa bisiyaamihi madiine marka nebigu goormuu soo galay rabiiculawal marka rabiiculawalka marka sanadka koowaad laga tiriyo sanadkii labaaday noqonay marka sanadkii labaad hadday noqoto soonkiina sanadkaa labaad la farad yeelay iyo ise markaa ramadaankiina sanadii labaad unbaa la farad yeelay marka intaas uun halkaas sanaa laga yaabaa inay waajib waajibkeeduba uu ahaa falama ifturida ramadaanu ramadaan markii la farad yeelay kaana ramadaanu huwa alfariidata ramadaan baa noqday shay soonka faradka ah wa taraka caashuuraana waa ka tegay faradnimadii faman shaaa saamahu waman shaaa tarakahu ninkii doonaana waa soomayaa ninkii doonaana waa ka tegayaa qaala wafi lbaabi can ibni mascuud waqays bni sacdin wajaabir bni samura wabni cumar wamucaawiya qaala walcamalu cinda ahli اlcilmi calaa xadiidi caaisha waa inuu sunno yahay wahuwa xadiidun saxiix laa yarawna ma u arkayaan siyaama yowmi cashuuraa waajiban inuu yahay ilaa man ragiba fii siyaamihi qofka iska jeclaanaya maahan inuu soomo limaa dukira fiihi min alfadli wixii lagu sheegay dhexdiisa oo fadli a dartiisa qaala baabu maa jaaa caashuuraau ayu yowmin huwa wuxuu baab yahay baabkani wixii ku yimid caashuuradu waa maalintee marka baabkani wuxuu u baabaysanayaa in khilaaf jiro caashuuraa alimaamu alqurdubi wuxuu yidhi caashuuraa waa macduulun can caashiratin caashira ayaa laga soo leexiyey waxaana loo soo leexiyey lilmubaalagati waatacdiim ayaa loo soo leexiyey wa huwa sifatun lileylati alcaashirati caashuuraa waa tilmaan ay leedahay habeenka muxaram toban uu yahay carabtuna habeenka iyo maalinka habeenkaa horeeyo maalintuna habeenkay tabac u tahay qowlu lakhariin marka culimmadu saasay u badan yihiin maalinta tobnaad inay tahay wa huwa muqtada alishtiqaaqi waatasmiyati ishtiqaaqa iyo magucuna sidaasuu keenaa lianna ishtiqaaqu caashuuraa caashira ayaa laga soo leexiyey caashirana marka waa toban isimkii iyo ishtiqaaqiiba sidaasay keenayaan wa qiila waxaa la yidhi huwa alyowmu taasic waa maalinta sagaalaad haddii marka maalinta sagaalaad ay tahay idaafadu marka waxay noqonee fa huwa mudaafun waxay noqonaysaa marka fa huwa mudaafun lileylatihi alaatiya maalinta cashuura haddii sagaal laga dhigo macnuhu waxay tahay habeenka soo socdaa loo idaafayna ila habeenka soo socdaa tobanan toban noqonaysa mogta wa qiila waxaa la yidhi akhdan min awraadi libil cashuurada waxaa laga qaatay geela kalkiisa aroorinta geela oo wuxuu yidhi kaanuu waxay ahaayeen carabtu idaa racaw alibila hadday geela raacaan amaaniyata ayaamin sideed maalin suma awraduuha fi taasici maalinta sagaalaadna ay arooriyaan oo ay biyaha siiyaan ayay waxay yidhaahdaan qaaluu wirdunaa cishrun aroorkeenna waa tobanayleey wirdunaa cishrun sideed maalin markay foofiyaan maalinta sagaalaadna soo arooriyaan ayay waxay yidhaahdaan wirdunaa cishrun aroorkeenna toban de diinkuna iyaga dhaqanka carabta iyo luqada carabta iyo ma kala baxayaan ayb ibnu cabaasaana sidaas laga wariyey ayb wuuna keeni doonaa isaga laftirkiisa ibnu cabaas wuxuu yidhi ma muxaram marku dhasho tirso sagaal maalinkii subaxa sagaalaad soon kusoo waaberiso cashuuradii waaye marka waxaa keenaya inuu baab u gunto khilaafkaas qala اlimaamu abu ciisa xadaanaa hanaadu waabu kurayb qala xadaanaa wakiicu can xaajib bni cumar can اlxakm bni اlأcraj qaala intahaytu ila bni cabaas ayaan gaaray wahuwa mutawasidun isagoo barkimaysan ridaahu go-iisa maradiisa kore fii zamzama meesha cinda zamzama ceelka zamzama agtiisa faqultu waxaan idhi akhbirnii can yowmi caashuuraa iga waran ayu yowmin asuumuhu maalinteen soomaa faqaala idaa ra'ayta hilaala almuxaram bisha muxaram haddaad aragto facdu tiri uma asbix soo waaberiiso min yowmi taasici maalinta sagaalaad saa'iman adoo sooman qaala qultu ahaakada kaana yasuumuhu muxamadu sala allahu calayhi wasalam nebigu ma sidaas uu soomi jiray qaala nacam haabu d ibnu cabaasna waa ka ansaxay warkaanoo muslim baa werinaya qaala marka isagu sida u fahmsan yahay waay marka qala xadaanaa qutaybatu qaala xadaanaa cabdulwaarith can yunusa can ilxasan can ibni cabaasin qaal amara rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalama bisawmi yowmi caashuuraa nebigu wuxuu amray sawmu yowmi caashuuraa yowma alcaashiri maalinta tobnaad ayuu amray qaala alimaamu abu ciisa xadiidu bni cabaas xasanun saxiix waa ki kii hore midkani isaga xasanulbasri lam yasmac min ibni cabaas waxba ibnu cabaas kama maqal ciladaas baa haysato xaafid alciraaqi wuxuu yihi waama qowlu tirmidiy xadiidu ibni cabaas xadiidun xasanun saxiix fainahu lam yuwadix muraadahu muraadkiisa ma cadaynin aya xadiiday ibni cabaasin araada ile laba xadiido ibnu cabaasa meeshan isdaba taalo keebuu ka wadaa marka waqad fahima asxaabu latraafi asxaabu latraaf yaa waaye mizi iyo waa badan yihiin yaa kale ya busiri atraaf waa alifa isaga laakiin atraafu sunan ma alifin itxaafu lkhiyara masaaniidda iyo waxyaabahaas isaga sunanka makumaba adraafta sunanka ma qori yaa kalaa qoray adraafu sunan may taafulmaara masaaniid iyo waay taxaafulmaara haddaa tirmidi ka raadisan adaa wareersan markaas ma ka helaysid abulqaasim ibn casaakir wuxuu qoray adraaf sunan adraaf asunan ayuu marka atraafu sunan kutubtan afarta ah abu daawuud tirmidi nasaa-i ibnu maaja atraaftoodo wax ka alifay asxaabulatraaf waa ka mid yahay isagana abu mascuud adimashqi isagana atraafu saxiixayn ayuu leeyahay mafquud waayo laakiin kitaabkiisu ayb wuxuu yidhi marka waqad fahima asxaabu latraafi annahu araada tirmidi inuu ka wada tasxiixa xadiidihi alwal xadiidka hore leanna hadda mizi tahdiibu tuxfatulashraafka marka uu qoraayo xadiidka warka tirmidina waa qoraa xasan xasan saxiix xasanun gariib waa sheegaa kan horey ku qoreen marka warkan fadakaruu kalaamahu hada caqiba xadiidihi alwal fatabayana ana alxadiida athani munqaicun meeshaas marka waxaa caddaatay buu yihi xadiidka labaad inuu munqaic yahay wshaadun ayضa inuu shaad yahay lilxadiid الصaxiix اlأwl اlmutaqadim marka waxyaabahan ishkaalaadka meesha aadi lahayd ardaygu inuu yaqaano waxyaabahan marka kuwaan hadda jaamacadaha iyo ka yimaada waxay iska dhigaan dadka xalaqaadka inay uga aqoon roon yihiin laakiin nin walbaa suu wax u daraaseeyey wax u laabanaya kuwo waxaan aragnay jaamacaad ka baxay oo doctoora ama magister samaynayo oo dhahayo ibnu muflix juhuuddiisaan wax ka qoraynaa oo haddana ka raadinaya tarjamadiisa tahdiibulkamaalka ay ka raadinayeen nin qarnigii toddobaad iyo meelahaas ahaybay waxay ka raadinayaan tahdiibulkamaal jaamacaduuna marka daraasaad culyaa u joogaa jaamacaadkan hadda dad dhigo waxaa la sheegay hadaad shahaadadani waxaan qaadato wadaad dambe miisii kursi loo dhigaayo iyo iska dhaaf waa ka maaran tahay buu ku leeyahy cilmigu masaajiduu ka faafay yaa u sheegay waxaa dadkan hadda kutubahan dhigay oo dhan dad uun xalaqaad iyo cilmiga habkii loo kala qaada jira ku kala qaatay waana ka aqoon badan yihiin bal hal nin oo iyaga ka mida raggan waaweyn kutubtoodaa laga yaabaa in yacnii waqti ay ku qaadato taxqiiqiisi taxqiijintiisa xataa culimmadii zamankan ruwaadda ka noqday sheekh sicdi iyo shanqiiti iyo mucallimi iyo sheekh ilalbani iyo cuthaymiin iyo dad ma ahayn daraasaadkan hadda jiro iyo wax ku bartay ma ahayn maca daalika boqolaal macaahid wixii ayagu ay sameeyeen ma samey karaan marka ninkii uun jaamacaadkiisana iska loox jiidanayo xalaqaadkiisiina iyo cilmiga habkii loo kala qaada jirayna ku dadaalayo kagu waa fiican yahay wixii iyaga hadda laga soo faa'iidana ma xuma in wax laga faa'iido laakiin in masaajidii aan waxba laga baranin la yiraahdo nooc waxaad moodaa dadka in masaajida laga eryayo kale dadka noocaas wararkaas iyo u ka imaanayana dad oo shawb oo marka yacni waxaa ku jira shaa'iba ama lowtha lowtha takfiiriya daday ku jirta lowtha takfiiriya daday ku jirta waay waa waa la fahmi karaa markaa ujeedku masaajidkii un dadkii ha ka tagaan waayo sa wax kalu leeyahay ujeed kale waxaas marka ardadu inay iska ilaaliyaan waa kuwaasna wax uga ziyaadaya male nin masaajidiiba u arko dib u dhac iyo waxaan fiicnayn masaajidda ka arkaayo wax laga faa'iidi karo ma garan karno qaala waqad ikhtalafa ahlulcilmi fii yowmi caashuuraa maalintaa marka caashuuraa bay isku khilaafeen faqaala bacduhum qaar waxay yidhaahdeen yowmu taasic wa qaala bacduhum yowmu alcaashir qaala waruwiya can ibni cabaas annahu qaala suumu taasica waalcaashira sagaalka iyo tobankaba sooma wakhaalifu lyahuud yahuudna khilaafa qaala wabihada alxadiidi yaquulu shaaficiyu waaxmedu waisxaaq baabu maa jaaa fi siyaami alcashri tobanka dulxija soonkeeda wuxuu ku yimid qaala xadaanaa hanaadun qaala xadaana abu mucaawiya can اlacmash can ibraahima can اlswad can caaishata qaalat maa ra'aytu nabiya sal l slam nebiga ma arkin saa'iman isaga oo soomaya mid sooman ah fi lcashri tobanka dhexdooda qadu weligii yani tobanka hore ee dulxija ma arkin isagoo soomayay tiri qaala haakada rawaa kayru waaxidi can ilacmash can ibraahima can ilaswad can caaishata acmash sidan baa looga wariyey abuu mucaawiya uga warinayo qaala warawa athawriyu wagayruhu hada alxadiida can mansuur can ibraahim yaasiman markaa mansuur iyo acmash ana anabiya sal l slama nabiga lam yura lama arkin saa'iman isagoo sooman fi lcashri tobanka riwaayadan marka waa mursalo can ibraahima ana nabiya sal l slam manaa mansuur waxaa looga wariyey xadiidka isagoo mursal ah qaala warawaa abulaxwas can thawri iyo keyrkiisaas u wariyey warawaa abulaxwas can mansuurin can ibraahima can caaishata walam yadkur fiihi can ilswad marka riwaayaadkii mansuur baa iskhilaafsan aswad marka ma aynan sheegin waqad ikhtalafuu calaa mansuurin fi hada alxadiid wa riwaayat lacmash asaxu wa awsaluu isnaadan riwaayada hore acmash ayaana asaxsan isnaad ahaana marka mutasilsan ayb marka laakiin riwaayada abulaxwas cinda bni maajah iyo cinda bni xibbaan waxaa ku taal can mansuur can ibraahim can ilswad can caaishata aswad marka waa lagu sheegay riwaayada ibnu maaja qala samictu abaa bakri mxamed bna aban yaqulu samictu wakiican yaquul alacmashu axfadu liisnaadi ibraahiima min mansuur acmash iyo mansuur acmasha aqoo oguu leeyahay xifdinna badan isnaadka ibraahiim marka wararkan oo kale waa wararka lagu kala rajaxo riwaayaatku markay iskhilaafaan hadda acmash iyo mansuur baa la tartansiinayaa aimada marka qaarkood wakiicoo kale wuxuu yidhi acmash baa ka xifdin badan oo ka ogaal badan xadiid ibraahim min mansuur marka mansuur can ibraahim acmash can ibraahim hadday khilaaf yimaado acmashaa la hormarina masaaishaana marka waxaa aada uga hadla alxaafid ibnu rajab kitaabkiisa sharxu cilali tirmidiga isaga wuxuu leeyahay marka cilalka baabkeeda markuu rabo inuu ku fahamsiiyo raawiga waxaa la fiirinaa ruwaaddiisa ardaydiisa matalan wuxuu leey ibraahimu naqaaci buu soo qaadanayaa xadiid ibraahim yaa ugu xifdi badan wuu sheegaa marka waxay aimadu ka dhaheen acmash laftirkiisuu sheegaya thawri ayuub marka waxaad kala baxaysaa khilaaf markuu yimaado saa u kala hormarin lahay marka xadiidkan hadda wuxuu tusayaa nebigu inuunan soomin bay sheegaysaa marka soonku isagu marka manhimiyaayo karaahamiyu noqonayaa maya lanna cumuumka wuxuu soo gelayaa maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihina axabu ila allahi min hadihi alayaami alcashri camalka saalixa waa la idlaaqay soonkuna waa ku jiraa camalka saalixa dabcan wax reebayanoo nahyina ma jiro marka ninkii soomo waa leeyahy qala xadaanaa qaala baabu maa jaءa fi اlcamali fi ayaami اlcashri camalka maalintaa tobanka maalmood la sameeyo qala xadaanaa hanaadu qala xadaanaa abu mucaawiya can اlacmash can muslim wahuwa bnu abi cimraan albaطin wa muslimun اlbaطin can saciid bni jubayr can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu llahi sal l slam maa min ayaamin alcamalu saalixu fiihinna maalmo ma jiraan camalka suubani axabu ila allahi ilaahay agtiisa loo jacayl badan yahay min hadihi alayaami alcashri tobankan maalmood looga jacayl badan yahay ayb faqaaluu waxay yidhaahdeen camalkii saalixa laba ictibaar lagu kala fadilayaayo markuu maalmahan ku dhexdooda dhaco iyo markuu maalmo kala dhaco oo aan maalmahan ahayn masaladii marka afcalu tafdiilka ay uga hadli jireen waa masalat lkuxni faqaaluu yaa rasuula allah waxay yidhahdeen rasuul allow wala ljihaadu fi sabiili اllahi faqaala rasuulu llahi sal l slam wala ljihaadu fi sabiili اllahi ilaa rajulu kharaja binafsihi wamaalihi la baxay falam yarjic min dalika bishayin waxbana aan la soo laabanin qaala wafi lbaabi can ibni cumar wa abi hurayrata wcabdillahi bni camrin wajaabir qaala xadiidu bni cabaas xadiidun xasanu gariibu صaxiix qaala xadaanaa abu bakr bnu naafic albasriyu qaala xadaanaa mascuud bnu waasil can nahaasi bni qahmin waa soo marnay hadda ka hor waa daciif ninka can qataadata can saciid bn اlmusayb can abi hurayrata can الnabiy sal l slama qaal maa min ayaami axabu ila اllahi an yutacabada lahu fiiha maalmo ma jiro alla agtiisa loo jacayl badan yahay in alle lagu caabudo dhexdooda min cashri dilxija yacdilu siyaami kuli yowmin maalin kasta soonkeeda wuxuu u dhigmaaminaha iyaga ka mid ah bisiyaami sanatin sanad soonkeeda wa qiyaamu kuli leylatina minha iyada ka midana biqiyaami leylati اlqadri leylatlqadr qiyaamkiisa u dhigmaa buu leeyahay nakaarada marka waa ka muuqdaaba xadiidkan leylatlqadri see ugu dhigmaan qaala hada xadiidu gariibu laa nacrifuhu ila min xadiidi mascuud bni waasil can الnahaas wasaأltu muxamada can hada اlxadiidi falam yacrifhu maunan garanin min gayri hada اlwajhi wajkan waxaan ahayn mila hada kan oo kale qaala wqad ruwiya can qataadata can saciid bn اlmusayab can الnabiy sal ا ly slm mursalan shayu min hada ibn lmusayab can الnabiy baa waxaan oo kale ah yaa la wariyey buu yidhi waqad takalama yaxya bnu saciidi fi nahaasi bni qahmi min qibali xifdihi buhaari marka xifdigiisay ku tusaya xadiidkani wuxuu leeyahy ma aqaano dariiq kale ma leh laakiin ibnulmusayab can inabiyi baa wax laga warinaa macnahan oo kale leh yani sida uu xifdisnaa iyo istixdaarkiisa baabu maa jaءa fi siyaami sittati ayaami min shawaal baabu bayaani maakii caddayntiisii buu baabiha jaaa ku yimid fii siyaami sittati ayaami min shawaal lix maalmood oo shawaal soonkeed marka maalmaha waxaa ugu fadli badan tobankan maalmood oo haddana soo dhaaftay habeenadana waxaa ugu fadli badan tobanka dambe ramadaan ibnulqayim saasuu taxqiijiyey qala xadaanaa axmed bnu maniic qala xadaanaa abu mucaawiya qala xadaanaa sacd bnu saciidin sacd bnu saciidkan wuxuu la dhashay yaxya bnu saciid can cumara bni haabitin ayb yaxya bnu saciidin alansaari buu la dhashay can cumara bni haabitin can abi ayuba qaal qaala nabiyu sal ly slam man saama ramadaana qofkii ramadaan soomo uma atbacahu sita min shawaal lix shawaal ana raaciyo fadalika siyaamu dahrin marka ramadaan soomay dabadeedna lix raaciyey haddii ramadaankii qeyb uu ka soomay qeybna ka maqan tahay waa inuu marka hore qeybtii ramadaan soo qalleeyo oo ramadaankii uu kamilo kadib uu lixdan maalin usoo jeesto lianna uma atbacahu sidaasay ku imaan kartaa raaciyadanina maahan marka macnayeedu inuu ku xijiyo shardi ma aha ayb qaala wfi lbaabi can jaabirin abi hurayrata wahawbaan qaala xadiidu abi ayuuba xadiidu xasan tuxfatulashraafka waxaa ku dhacay xasanun saxiix makhduudaadkana xasan keliyahay qoreen maxaa ku dhigan adi xasan bisa qaala waqad istaxaba qowmu waxay sunneeyeen siyaama sittati ayaami min shawaal lihada alxadiid wa qaala bnu lmubaarak huwa xasanun mihlu siyaami halaathati ayaami min kuli shahrin oo kale weeyaan qaala bnu lmubaarak wa yurwaa fii bacdi alxadiid ayaa lagu warinaya ayb oo yacnii saddex bil walba laga soomo iyo bisha ramadaan ayaa lagu warinaya siyaamu dahri oo kale inay tahay wa yulxaqu hada asiyaamu waxaa la haleeshinayaa biramadaan waاkhtaara bnu lmubaarak wuxuu doortay an yakuuna sittata ayaami min awali shahri bisha horaanteeda ayuu doortay waqad ruwiya can ibni lmubaarak anahu qaala in saama sittata ayaamin hadduu soomo min shawaalin mutafariqan oo kala tagtagsan fahuwa jaa-izun waa soconaysa qaala wqad rawaa cabdulcaziiz bni muxamed can safwana bni sulaym wa sacdi bni saciidi can cumara bni haabiti can abi ayuuba can nabiy sal l slam hada qaala warawaa shucbatu can warqa'a bni cumar can sacdi bni saciidi hada alxadiida wasacd bnu saciid huwa akhuu yaxya bni saciidi alansaariy waqad takalama bacdu ahli lcilmi bacdu ahli اlxadiidi fii sacdi bni saciid ayay ka hadleen min qibali xifdihi yani xagga xifdigiisa maطbuuca waxaa ku dhacay kadib xadaanaa hanaad qaala akhbarana alxuseyn bnu caliyin aljucfiy can israa'iila abi muusa can اlxasan اlbasriy qaala kana ida dukira cindahu siyaamu sittati ayaami min shawaal fayaquulu wallahi laqad radya allah bisiyaami hada الshahri can الsanati kuliha ayaa ku taala wahuwa gayru mawjuudin fi jamiici usuulina alkhatiya buu leeyahy muxaqi makhduudaadka kuma qorno walaa fii nuskhatay alciraaqiyi walmubaarak fuurig mubaarak fuuriga iyo ciraaqigana kuma taalo nuskadooda waa iska ziyaado markaan meesha ku jirin aan kitaabka ka mid ahayn hada aakhiruhu wallahu aclam wsala allahu waslama calaa nabiyina muxamed